dhacdooyinka ka dhacay xaduudda oo dad soomaaliyeedna ku dhinteen hanti soomaaliyeedna lagu burburiyey iyo gabdhihii deegaanka beled xaawa lagu faraxumeeyey bal ciddii mas-uuliyaddaas lahayd inaan ka wada hadalno iyadoo hore madaxweynuhu meeshii u tegey runtiina ay laga wada xumaaday in mas-uuliyiinta hay-adaha amniga iyo maamulada deegaanka dowladdan walaalahana ee dariskana ee kenya oo ay xaggeed arrintaa ka soo gudubtay in laga wada hadlo waa tii la dhihi jiray hadeed akhyaartu waxayna foofsanin buu ardaalka u keenaa wixii marka ayna ayagu ku talagelin oo xaggooda ka yimid in sidii looga daawoobi lahaa ama looga wada hadli lahaa aanu helno taasoo runtii laga wada xumaaday la soona mudeeyey in laga wada hadlo bal wixii looga qanci lahaa dhibaatooyinkaas loona joojin lahaa wixii hadda ka dambeeya waxaan aad ugu xumahay bishan aakhirkeeday deegaano ka mid ah deegaanada jubbaland in laga abuuray xaalad aan caawinayn in dadka reer jubbaland kala qaybinayso abuuraysa isku dhac iyaga dhexdooda ciddii arrintaa ka dambaysay lacagaha ku bixisay abaabushay ama haa garteen ama iyayna garan cidda ay cambaareeyeen oo ay shaarka ka sheexeen waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxaa yila dalkaas ayaa madaxweyne ka ah waxaa laga yaabaa inayna garanayn aad baan ugu xunnahay reer jubbaland waxay leeyihiin astaan dastuur iyo baarlamaan dadka danaynayo inay hoggaanka jubbaland beddelaan ama ay ka mid noqdaan maxaa u bannaan waxaa kuu bannaan xooggaaga iyo maskaxdaada iyo xoolahaada inaad la timaadid ka qaybgeshid qoraynta deegaanada cadowga gacanta ku hayo ka qaybgeshid midaynta iyo aasidda qabyaaladda dadka reer jubbaland daasiy maaragtay muddada dheer ay ku noolaayeen samirtid oo aad sugtid wakhtiga loo qabtay hoggaanka hadda jira xilliga ay dhimaatana adoo dadkii iyo dalkii wax ku darsaday u dagaalamay deegaanada maqnaa wax ka xoreeyey talo ku biiriyey midnimadooda ka shaqeeyey inaad tartantid oo nasiibkaada tijaabisid aragtida hogaamiyaasha jubbaland waxaa weeye soomaaliya iyo qaran soomaaliyeed oo guulaysto taa oo macnaheedu yahay in la xoojiyo hay-adaha dawladda oo ay ugu horeeyaan dowlad goboleedyada nasiib darro isfahan la'aan baa jirta matalan hay-adaha dowladda soomaaliya soomaaliya waa hal dowlada haddii wasaaradaha dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada hay-adaha amniga ee dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada isla fahmi waayaan waajibaadkooda sida caadiya ma dhacdo oo isku qabqabsadaan oo yidhahdaan qolaba annagaa lahayn iyo annagaa lahayn micnaheedu ma aha in madaxweynaha soomaaliya lala dagaalamaya ee micnaheedu waxaa weeyaan waa dad wax wada leh waajibaad kale leh inta badanna isku dhaco marka madaxweynaha iyo inta ka soo harta micnaheedu waxaa weeyaan in la kala saaro hay-adahaas dowladda